hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa gargaarka kooban qaybo sharduwan ee raashinka waliba ee kamamka barakacayaalka ee kayalan degmada daynil ee gobolka banaadir aan ka qiibida ee shan boqol oo qoysan iska jiraan barakacyaal danyar iyo dadnaafe hanasoyo aan qabeen baahiyo sharduwan ankoreyn hana ku mida dadkii ku faa'iidaysaday deeqda raashinka iyo waliba aan kuma hadnagana walaalo hadeersiyeen hay-adda maaraynta gargaarkay noo keentay waa helnay waan ku mahadsan yihiin qaar iyo caafimaad alaadin siiyo waxaan ka rabnaa midaan iyo mid ka sii fiican ilaahay inaa guuleeyo ilaahay inaad baraka iyo khayr halu yeelno waana helnaa mahad celisa walaalaha in fiican oo noo gargaaray ilaahay aan ku mahad celisnaa maasha allah waxaa nala soo gaarsiiyey deeq aad iyo aad u wanaagsan muslimiinta noo soo dhiibtay walaalaha soomaaliyeed kulligood oo mahadnaqaynaa ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay inuu ka siiyo dhanka kale agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodma marwe sahre cali yuusuf iyo faahfaahin kubidi walyaabayay ka koobanta gargaarkunyobiyeen raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan joognaa degmada dayniile xaafadda kordamac oo ammaanta aan ku qaybinayno shan boqol oo qoys oo danyara oo ku nool kaamamka kaamamka degmada dayniile kaamamkaasoo ay gacanta ku hayso hay-adda ama kuba waa kaamam ay gacanta ku hayso raashinkan waxa uu nooga yimid dowladda aan walaalaha nahay ruushka waxayna ugu talagashay in looga faa'iideeyo dadka danyarta ah ee ku nool gobolka banaadir iyo gobollada dalka waxaana rajaynayaa dadka maanta ay intaa nasiibkooda iyo calafkooda uu noqday in ay ka faa'iidaystaan oo ay guryahooda geystaan waxaan rajaynayaa wax yar iyo wax badanba waa isku mid waxa aad aragtaanna waa wax walaalaha turkiga ay noogu soo deeqeen si aan ummadda aan uga faa'iidayno hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa weliba wadee dadaalo la ka caawiyo bulshada danyarta ee ka sugan guud ahaanba gobolada dalka